shalom dhammaan walaalaha waa idin salaamay waxaan igu salaamayaa magaca sayid ciise masiix in jesus name dhammaantiin waa idin salaamayaa soo dhowaada mar kale iyo mar labaad magacayga waa iman xasan kusoo dhowaada cornerstone judge of somalia facebook hadday tahay hadday youtube tahay iyo haddii tiktok tahay iyo websitekeena oo sidoo kalentood cornerstone judge ay ku qoran tahay kusoo dhowaada mar kale iyo mar labaad waxaan idin leeyahay gacmo furan kusoo dhowaada sayid rabi ciise masiix dhammaantiin nabad hanagu ahaato dushiisa nabad korkeena ha ahaato dhammaanteen waxaan rabaa maanta inaan il wadaago aayadaha aada iyo aad qalbigii u taabtay idinkana sidoo kaleeto dabcan ayaan filayaa in ay taabo doonto laakiinse waxaan rajaynayaa dhammaanteen in aan wax badan ina fahamsiiso oo ruuxda quduuska ina hogaamiso dhammaanteen ayna fahamsiiyaan wax kale aan dhihi karno male inuu ilaahay ina fahamsiiyo ma ogiye garashadiisa iyo aqligiisa iyo garashadiisa in anaga aan ku hogaamsano ruuxdiisa quduuskana ina hogaamiso aayadaha maanta asla qaadanayna waxay tahay roma cutubka labayo tobanaad aayadda tobanaad ilaa iyo aayadda lix iyo tobanaad intaan marka hore aan u gudagelin tafaashiisha ama inaan intaan aan dul istaagin horta marka u horeyso aan bal akrino marka u horeyso toddobadan aayadood kadib aan isla wadaagno wuxuu ilaahay naga fahamsiiyey dhammaanteen roma cutubka labayo tobanaad aayadda tobanaad waxay leedahay galgacayl walaalnimo isku wada jeclaada midkiinba midka kale ha horu darajeeyo dadaalka ha ka caajisina ruuxa ku kullaada oo rabbiga u adeega rajada ku farxa dhibta u dulqaata dukashada wadideeda kusii adkaysta oo ku caawiya waxa quduusiinta u baahan yihiin oo shisheeyaha martigeliya u duceeya kuwa idiin silciya u duceeya oo ha habaarina la farxa kuwa farxaya la ooya kuwa ooyaya midba midka kaleento midba midka kale hala fakir ahaado hala fikir ahaado ha kibrina laakiin kuwa hoose la socda kuwa isla aqliga badan ha noqonina amiin halleluya waa aayado aada iyo aada u culus aada iyo aad waxaa waaye qofka damiir kale ama dul istaaga uu arko waxaa waaye jacaylka ilaah oo isla markiiba u dareemaayo waayo roma cutubka labay tobanaad aayadda tobanaad ilaa aayadda lix iyo tobanaad waxay la hadlaysa waxaa tahay waa masiixiyiinta oo faraya oo rabbi ciise masiixina oo faraya waxay tahay galgaceyl walaalnimo isku wada jeclaada oo inta masiixiyiinta oo dhan iyo dadka kalentoodba inaan jeclaano galgaceyl walaalnimo inaan isku wada jeclaano oo waxaa lahay midkiinba midka kaleentood ha hor darajeeyo waayo midba midka kaleentood kursiga ha u kaco ha walaaltinimadu waxaa waaye ha garab istaago mid walba midka kalento ha hor darajeeyo ha weyneeyo asiga iyo isweyneyn qofkaas laakiinse in walaalkiis uu istaago oo weyneeyo dadaalka ha ka caajisina dadaalka aan wadna inaan ka caajisin ruuxa ku kululaado oo ducada in badan duceysta oo wax badan ku sabra oo wax badan ku jira oo rabbiga u adeega oo inaan rabbiga u adeegnana midaas oo naga faraya rajada ku farxa rajada sideedaba waa lagu farxaa wax walbo aada aaminsan tahay ama rajeynaysid farxaad ku sug yaa rajada ku farxa waxa aad ku farxdid waxaad rajeynaysa waa waxaana ku farxsanantaa ee noqota mafahant yaa aayaddaas waxayna leedahay aayadda labay tobanaad waxayna leedahay rajada ku farxa haddana waxayna leedahay dhibta u dulqaata dhiba imaanayso adduunkan waa iska dhib badan yahay waa iska dhibaatadiis iyo wixii walba iska jirto yaa waxay leedahay aayadda dhibta u dulqaata dukashada wadideedana kusii adkaysta oo salaada inaan ilaahay hor istaagno mar walbo aan waqti walba aan jaanis hayno haddaan gaari saarannahay haddaan masquul ku jirno haddaan waddo socno mar walba in adiga aada rabbiga aada dukashadiisa aawadid ood kusii adkaysatid ayay aayadda labaiy tobnaad ayna faraysaa iyadana sidoo kalentood aynu amrisaa oo aayadda saddex tobnaad maxay leedahay oo ku caawiya waxa quduusiinta u baahan yihiin walaalaha quduusiyiinta ah dhammaan masiixiyiinta ah midu midka kalentood inuu garab istaago oo caawiyo oo garab istaago oo la socdo sidaasay iidan waxay leedahay aayadda saddex tobnaad oo ku caawiya waxa quduusiinta u baahan yihiin oo shisheeyaha martigeliya waxaana la leeyahay shisheeyaha martigeliya waxawaa qof aan rumaysad lahayn ama masiix ahayn intaba inaan anaga aan martigelino aan soo dhoweyno weji furcaan wax walba aan tusno nabadda rabbiga iyo jaceylka ilaah aan u muujino iyo waxaan inay ahayd aan umalaynaa inay tahay oo leedahay een, dadka hortooda shuqulada wanaagsan iyo wax walba ku sameeya sidii idinkana oo ilaaha aabaha jannada ku jira ay u ammaanaan oo ammaantiin ammaantiisa idinka idiga muuqato marka tan aayadan waxay leedahay marka oo ku caawiya waxa quduusiinta u baahan yihiin oo shisheeyaha martigeliya aayadda afar iyo toban waxay leedahay u duceeya kuwa idin silciya adigoo lagu silciyey lagu dhibaateeyey dhibaato wax walba lagu geystay ayaa haddana waxaa la rabaa inaa u duceysid u duceeya oo ha habaarina ayay leedahay aayadda afar iyo tobanaad rooma cutubka laba iyo tobnaad aayadiisa afar iyo tobnaad waxay leedahay u duceeya kuwa idin silciya oo ku dhibaateeya wax walba dhibaato kuu sameeya kuwa aflagaadeeya wax walba adiga oo qof bin aadan aan lagu sameyna haddii lagugu sameeyo u duceey u duceeya oo ha habaarina habaar anaga masiixiin haddaan anahay habaarna lama ogola waxaa la dhahay marnaba ha habaarin sooma fahmin cidna inaa habaarin inay ahaato maaha sooma fahmin Een, eh, waxaa waaye waa habaarkan aada u kululyahay caruurta ilaah haddii laga xanaajiyo ama laga dhibaateeyo ilaah wuxuu leeyahay marka u duceeya oo iska daaya waayo tii oo ahayd la dhahay haddaba kitaabka inoogu qoran tahay qofka dhabanka kaa dhirbax dhabanka kaleeto u dhiga la dhahay maxay lamid tahay waa nabadda bilaawgeeda waayo fiiri qof ha ku dhibaateynayo dhibaato wax walba kugu sameynaya asigoo kuu sameynayo ayaa haddana waxaad u sameynaysaa wanaag galgacayl naxariis jacayl aad muujinaysaa marka aayadda afar iyo toban waxayna leedahay u duceeya kuwa idiin silciya u duceeya oo ha habaarina ina leedahay haddii aayadda shan iyo tobnaad aan galna waxay leedahay way kasii qurux badan tahay la farxa kuu farxaya kuu farxaya dabaaldegadi wax walba Id- walaalaheen islaamka markii ay arkaan een, masiixiyiinta oo maalmaha soonka oo ramadaanka oo kalentood uu hambalyeenayo maalmaha ciidda uu hambalyeenayo ma oga ayaga ayaga waxay umaleynayaan islaamka loo f- een, eh, loo tahniyeenayo loo hambalyeenayo ayaga waxay umaleynayaan dhibaato een, kuma faraxsana laakiin markooda inay soo hambalyaan ma raba ma rabaan laakiin aayaddan ayaa waxay farxaysaa waxay faraysaa masiixiyiinta roma cutubka laba iyo tobnaad aayadda shan shan iyo tobnaad waxay leedahay la farxa kuwa farxaya haddana waxay leedahay la ooya kuwa ooyaya fahanta Een, eh, dhibaatadeeda mana dhaweeda ka dhacday turkiga kaniisadaha inta badan kaniisado badan meel walbo kaniisadaha oo dhan waa lagu soo duceynaya waana loo soo baryaya ilaaha loo baryaya oo in dhibaatadaasi ku dulqaaday oo ay ku dhacday in gargaar iyo ruuxdii quduska ay halkaas tagto ay mar walba ay naxariista ilaah ay helaan ay wax walba noqdaan marka mar walba anaga waxaan sameynaa in aan la farxno la farxa kuwa farxaya oo nolol amray aayadda shan iyo tobnaad cumb- cutubka laba iyo tobnaad roma in faraysa la farxa kuwa farxaya la ooya kuwa ooyaya ya marka hadda murugtii dhibka ee ka taagneed turkiga dee dadka in badan oo masiixiyiinta ka mid ah way la ooynaayeen way la dhibaatoonayeen way la rafaadayeen dad badan waxaa jira masiixiyiin oo kaniisado badan oo masiixiyiin ah oo waxay jira ministriyadooda u wareejiyey halkaasi oo si ay caawinaad ugu geystaan ay u caawiyaan ay dadkii garab istaagaan ay jecel walatanimo ay tusaan marka een, eh, taasi aayadda shan iyo tobnaad ay ahayd aayadda lix iyo tobnaad bal aan galno midba midka kale hala fikir ahaado masiixiinta lala hadlaya waxaa la dhahaa midba midka kaleentood hala fikir ahaado oo midka midka kaleentood walaalkiisa wuxuu u baahan yahay ha la garab istaago oo fikra iyo qalbi ah- ah- qalbi qalbigiisa hala taagnaada oo hala jooga ha kibrina oo kibirka iska daaya waxaa la dhahayaa ha kibrina laakiin ku kuwa hoose la socda kuwa hoose la socda kuwa dhibaatada ku jiro een, rafaadka waxootiyada ku jiro dhibaataysan een, daruufaha ay ka muuqato ya kuwaasi laakiin kuwa hoose la socda oo hooseeya kuwa isla caqliga badanna ha noqonna dad caqli badan oo ayaga leh inay caqli badan yihiin oo qofka caqligiisa iyo inuu qofka kal- ka caqli badan yahay ha noqonin ya adigoo laga yaabo in aad waxaan garanaysa aqoon u leedahay aad leedahay walaalkay waa isku dayayaa waayo een, eh, haddii aad qofkaasi ku dhahda ah waxaanaa ka sahay kan inaa yeelaa u adaa dhahd waxay noqonaysaa laga yaabaa in qofkaas kale aad dhaawac u geysatid kuwa isla aqli badan ha noqonina oo faanka badan ee inay faanaan jecel mar walba in ayaga le in la ammaano jecel ayaga le ina meel walba ka muuqdaan jecel ha noqonina kuwa isla aqliga badan midba midka kale hala farxa een, hala fikir ahaado ha kibrina laakiin kuwa hoose la socda kuwa isla aqliga badanna ha noqonina Een, aayadda lix iyo tobnaad sidaasayna leedahay Een, dhammaantiin waxaan rajaynayaa walaalahay soomaalidu kuwa quduusiinta iyo kuwaan ahaynba dhammaantiin waxaan leeyahay een, roma cutubka labiyo tobanaad aayadiisa lix iyo toban een, toban ilaa iyo lix iyo toban inaad dul istaagtaan oo wax badan aad ka fahantaan an ilaahay inta ii garadsiiyey ay ayaan halkaasi kusoo gabaynayaa Een, dhammaantiin waxba idiima dhaamo laakiinse markaan waxaa waaye mikrofoonka anagaa haysto oo halkan aan taaganahay in wax aan iisoo gudbiyo ahaan ayaan isku gudlay laakiin qof wax garanayo aqoon u leh miihi Een, intuu ilaahay i baray ama intuu ilaahay ugu hogaamiyo keliya waaye dhammaantiin aad aa mahadsan tihiin waxaan idin leeyahay nabadda rabbiga ee ciise masiix aan ila jirto dhammaantiin